Shirkadda Dawooyinka Dunyo oo kaashanaysa hay'adda Mersikob ayaa markaasi qiimo dhimis ballaaran ku sameysay adeegyada kala duwan ee dawooyinka xoolaha ee ay iibiso shirkadda. Munaasabad lagu qabtay Suuqa Xoolaha ee degmada Kismaayo ayaana shirkadda Dawooyinka Dunyo ay ku soo bandhigtay qiimo dhimista dawooyinka shirkadda iyo noocyada kala duwan ee ay markaasi iibiso shirkadda, waxaana goobta lagu soo bandhigayay qiimo dhimista ay sameysay shirkadda goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland, howlwadeenada shirkadda, iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda Mersikob. Siyaad Cabdi Geedi oo ku hadlayay afka shirkadda ayaa sharaxay noocyada dawooyinka ay qiimo dhimista ku sameysay shirkadda Dunyo.
maxaa la dhihi jiray kambariga dunyo taasoo ka shaqeysa macnaha daryeelka xanaanada xoolaha oo daawada xalaalaha xoolaha dareenka gado Een, maanta waxaan ku sameynay anaga eh, waxaan ku sameynay een, daawooyin oo macnaha daawada xoolaha waxaan ku sameynay macnaha qiimo dhimis waxaan joognaa hadda suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo suuqa xoolaha magaalada kismaayo joognaa maanta een, waxaan sameynay qiimo dhimis aan sameynay maadaama aan aragnay dadka xoolaaliyada ayna iska tabaryar yihiin oo macnaha uusan waxyaalo jirin ee ku xilo kule lagu jiro marka waxaan sameynay daawada waxaan ku sameynay qiimo dhimis waxaan joognaa suuqa xoolaha ee magaalada kismaayo marka maxay ahayd saas ogaanaysin dhanka kale isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ee degmada kismaayo khaliif cabdulaahi xasan ayaa soo dhoweeyey qiimo dhimista dawooyinka shirkadda dunyo dadka reer Kismaayo ee ku nool deegaankan ay ka faa'iidaystaan Een, waa dawo tayadeed aad u fiican tahay Een, la hubiye annaga ka wasaarad ahaanna waxaan ka shaqaynaa in ay helaan dadka ee, wax taya leh xagga xoolaha Een, daawo taya leh la hubiyey la hubo Een, bulshadana maxaa la yidhahdaa ay anfacayso insha allahu marka ujeedka u weyn waxaa waye, kaas maanta u imaanay waxaa weeyaan in discount lagu sameeyey daawadii barayskii suuqa yaalle barays ka yar lagu keenay